يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا نلاعب البيضا في الهيجاء همتنا تناطح السحب فالأعداء تخشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذل بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka taariikhda falastiin الأحزان قد لنا آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا
xalqadii hore waxaannu ku soo xusnay tallaabooyinkii wanaagsanaa ee uu qaaday cimaaduddiin zenki iyo dagaaladii uu guulaha ka soo hoyey ee uu la galay saliibiyiinta ilaa markii dambe isaga lagu dilay shirqool sida muuqata ay kaalin ku lahaayeen saliibiyiinta inkastoo istishaadka cimaaduddiin zenki ay aad uga murugoodeen muslimiinta lana mooday inuu sidaasi ku soo afjarmayo dagaalkii xoraynta dhulalka muslimiinta haddana wuxuu durriyaddii cimaaduddiin zenki allah ka soo saaray ragdabkii uu shiday dogobyo sii saara nuuraddiin maxamuud wuxuu ka mid ahaa wiilashii uu dhalay cimaaduddiin zenki wuxuu lahaa astaamihii aabbihii wuxuuna aad u jeclaa istishaadka heer isaga oo ku dhintay sariirtiisa ay taariikhyahanadu ku naanaysi jireen maxamuud ashahiid wuxuu ahaa caalim diineed oo fiqiga xanafiyada ku horeeya wuxuuna qoray kitaab ku saabsan jihaadka wuxuu ballaariyey dowladdii islaamiga ee zenkiyada racyadana wuxuu ku dhiirageliyey jihaadka iyo aqoonta inkastoo isagu aanu la wareegin maamulka dhexe ee imaarada fadhigeedu ahaa mawsil keliyaatana uu maamulayey xalab haddana wuxuu qaatay kaalin libaax oo ka tarjumaysa hal adaygiisa iyo geesinimadiisa jihaadka xilligii uu imaaradda la wareegayey waxay saliibiyiintu maamulayeen baytulmaqdes oo ka dhigan guud ahaan falastiin iyo qaybo ka mid ah lubnaan si guudna imaaradaha saliibiyiinta ee ka jiray caalamka islaamka waxay ahaayeen saddex imaaro imaarada arruha oo uu burburiyey cimaaduddiin zenki ayaa geerida halyeygan kadib waxay ka faa'iidaysatay fursadda iyo gaabis yimid waxaana magaalada soo weeraray saliibiyiinta oo taakulo ka helayey armiiniyiintii magaalada ku noolaa laakiin waxaa dharbaaxo adag gaarsiiyey nuuraddiin maxamuud zenki hogaamiyaashii horkacayey ololaha saliibiyiinta ayaa markan kulan ballaaran ku yeeshay magaalada alqudus iyaga oo hoosta ka xariiqay natiijo ah inaanay keligood difaaci karin dhulka ay gumaysiga ku haystaan sidaa darteedna ay habboon tahay inay qayladhaan waawaray ah u diraan yurub reer yurub ayaa mar kale ciidamo soo abaabulay waxa ay taariikhdu u diiwaan gelisay xamladii labaad ee saliibiyiinta ciidanka loo soo diray shaam iyo falastiin ee gurmadka ahaa ayaana waxaa horkacayay horjooge saliibi ah oo lagu magacaabo luwiis assaabic oo ahaa boqorkii faransiiska saraakiisha saliibiyiinta oo u arkayey nuuraddiin maxamuud zenki inuu yahay ninka ugu adag ee horinaya dagaalka ayaa si ay imaaradiisa u burburiyaan waxay go'aansadeen inay la wareegaan magaalada dimashiq oo marar badan xigtay xagga saliibiyiinta uuna ka arriminayay hogaamiye kooxeed faasid ah oo lagu magacaabo muciinuddiin annuur dagaal oogahan ayaa markay tala ku caddaatay dareemay inaysan waxba u tirin garabsiga saliibiyiinta wuxuu farriin gurmad dalbasho ah u diray sayfuddiin alkhaazi oo ka mid ahaa wiilashii uu dhalay cimaaduddiin ninkan ayaa ciidan soo abaabulay intii uu ku sii socday dimashaqna wuxuu horay u sii kaxaystay walaalkii nuuraddiin maxamuud inkastoo tirada ciidamada saliibiyiintu ahayd mid aad u ballaaran haddana ciidamadii zenkiyiinta ee ka soo gurmaday xalab iyo mawsil ayaa ku guulaystay inay fashiliyaan iskudayigii dimashaq lagu qabsan lahaa dagaal la'aan ayayna saliibiyiintu ka carareen duleedka magaaladaas sida ayaana waxaa ku jabay ololaha dagaalkii labaad ee saliibiyiintu yurubta ka soo qaadeen a-sheykh mukhtaar abuu muslim ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixinaya dagaaladaas oo nuuraddiin la galay saliibiyiinta nuurudiin maxamuud zinki wuxuu ku socday waddadiisii oo uu dagaal ba-an kula galay saliibiyiinta wax badanna waa uu ku guulaystay guulo fara badan ayuu gaadhay ilaa sanadkii shan boqol shan iyo afartankii hijirada bal wuxuu dilay ninkii lagu magacaabi jiray raymond oo ahaa antakiya ninka haystay dagaalada qaar ka mid ah ayuu ku dilay wuxuu kaloo jebiyey jab aan laga soo kabsanaynin uu jebiyey xuruubta dagaalada saliibiyiinta qaar ka mid ah wuxuuba qabsaday gacanta ku dhigay nin laga dhihi jiray qoslin oo imaaradii imaarat raha amiirka u ahaa ayuu ku jebiyey aabihiisana uu ka qabsaday imaaradaasi ninkii haystay ayuu ka dilay nurudiin wuxuu go-aansaday inuu muslimiinta dhibka loo geystay uu argudo ayuu go-aansaday nurudiin maxamuud zinki ee dhowr bilood muddo ku koobanna wuxuu awooday inuu ka guulaysto christankii intisaaran kabiira guul ballaaran bal guulaha uu soo gooyey waxaa ka mid ah madaxda krishtanka duulaanada soo hogaaminaya qaar ka mid ah inuu gacanta ku dhigay ayaa ka mid ah wey
ألا فاستعدوا يا فقر الشباب لنيل المعالي بنور الكتاب ألا فاستعدوا يا فقر الشباب لقهر الطغاة بنور الكتاب أعيدوا واحيوا في ظل الثواب أعيدوا واحيوا في ظل الثواب maadaama aannu horay u soo tilmaannay inuu xiriir dhan walba ah ka dhexeeyo masar iyo falastiin wuxuu nuuraddiin maxamuud istusay inuu gacanta ku dhigo masar oo ay muddo dheer haysteen shiicada cubaydiyiinta si ay ugu fududaato xoraynta falastiin laakiin xaqiijinta hadafkan ma ahan mid fudud qarniyo badan waxay masar ku hoos jirtay gacanta cubaydiyiinta taasoo ka dhigan in madhabka tashayuca uu aad ugu dhex faafay dalka halka la laayay culimmadii muslim minta reer masarna ay yihiin kuwa gacan kugabad ah sidaa darteed ma fududa in duulaan caskari ah oo laga qaado shaam uu xaqiijiyo hadafka la wareegitaanka masar sannadkii shan boqol konton iyo siddeeddii hijiriyada waxa uu loolan iyo siraac ka dhex bilowday wasiiradii cubaydiyiinta gaar ahaan dirqaam iyo shawaar dirqaam ayaa garabsaday saliibiyiintii falastiin haystay halka shawaarna uu qayladhaan u dirsaday maxamuud nuuraddiin zanki tani waxay uga dhignayd nuuraddiin fursad uu ku geli karo masar kuna xaqiijin karo hadafkii weynaa ee ahaa in dhulka masar laga hoos bixiyo shiicada lana hoos keeno ahlu sunnaha si ay kaalin uga qaadato xoraynta baytulmaqdes iyo masjidul aqsa nuuraddiin ayaa shaam ka diray ciidamo uu hogaaminayo asaduddiin shirko oo ahaa adeerka hogaamiye salaaxuddiin al ayuubi oo xilligaasi ahaa barbaar ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ee nuuraddiin maxamuud zanki nuuraddiin oo aad u jeclaa salaaxuddiin ayaa garab uga dhigay adeerkii asaduddiin oo hogaaminayay ciidamada ku wajahan dhulka masar kuwaasoo ku guulaystay inay jebiyaan ciidamadii saliibiyiinta iyo dabadhilifkii la socday ee dirqaam xukunka masarna uu sidaasi ku haysto shaawaar balse arrinta layaabka leh ee dhacday ayaa waxay tahay in shaawaar iyo wasiiro la mid ah oo khiyaanada ku caanbaxay ay markan ku soo jeesteen muslimiinta markan waxay bilaabeen inay kaashadaan cadowgii laga yureeyey ee saliibiyiinta iyagoo u soo qalab qaatay inay qudha ka jaraan asaduddiin shirko oo ah ninkii uga soo gurmaday shaam kadib markii la go'doomiyey ciidamadii uu hogaaminayey asaduddiin iyo wiilka uu adeerka u yahay ee salaaxuddiin al ayuubi wuxuu asaduddiin heshiis nabadeed la galay saliibiyiinta kaasoo u suura geliyey inuu ciidankiisa ka badbaadiyo dhagar loo maleegay dhulka shaam isku dayo mar iyo laba uu asaduddiin ku doonayey inuu ugu laabto masar ayuu ugu dambayntii ku guulaystay isaga oo gacanta ku dhigay wasiirkii khiyaanada badnaa ee cubaydiyiinta ee shaawaar wuxuuna ku fuliyey xukun toogasho ah sidaasina wuxuu ku noqday ra'iisul wasaarihii masar haddaba halkan ayaa ah meelaha uu ka soo muuqan doono dowrka salaaxuddiin al ayuubi oo ah ninka xorayn doona falastiin kaasoo ka mida ragga aadka u soo kacaamay kadib geeridii asaduddiin shirko waxaana ka waramaya asheykh jaamac maxamed cuhmaan asaduddiin shirko waxaa weeye horta salaxudiin ayuubi adeer uu yahay waa nin dagaal ku caanbaxay iyo jihaad amiir ximis buu ahaan jiray meeshadan ximis la yidhahday suuriya ku taalla waa ninkii diyaar almasriya furtay ee gacanta cubaydiinta ka saaray waa murcibu saliib nimanka waxa ninka argagaxa ku ridi jiray nimanka saliibiyiinta shaam ku noolaa waa ninkii hogaanka u ahaa ciidamada imaamka caadilka ahay nuurudiin azanki nuurudiin maxamuud azanki wuxuu ahaa ashharu umaraa'i dowlatihi umarada dowladda nuurudiin maxamuud ninka ugu caansan buu ahaa wuxuu ahaa kuwa ninka ugu geesisan ragga ugu geesisan buu ka mid ahaa ee taarikhda islaamka soo maray wuxuu ka qayb galay boqol iyo konton dagaal wax ka badan ayuu ka qayb galay inta badanna guusha isagaa raacday wuxuu arkayey oo aad maarata ugu fahmiyi jiray inay meesha masar la yidhahdo shaam lagu soo daro ayuu aad ugu hamiyi jiray oo sida caalamka islaamka loo mideeyo wuxuu arki jiray inay daruuri tahay masar in la furto oo cubaydinta gacantooda laga saaro oo baytulmaqdisna la soo celiyo ila nimankaasaa ku gudbane la soo celiyo oo gaalada laga saaro markay qudus gacanta gaalada ku dhacday afar boqol iyo labayo sagaashankii kadib ayuu fikradaas ayuu aad u karkarin jiray ninka la yidhaahdo asadudiin shirkooh wuxuuna aad uga uga dalban jiray nuurudiin maxamuud inuu meesha u diro oo ciidan uu ku galo sanadku markuu ahaa shan boqol afar iyo lixdankii ayaa jashiisii timi waxaa ku dhacay waxaa la yaqaan dabxa sadriya ama burkiito ayuu u dhintay xanuun qof ku xumaaday ayuu u geerooday markii ay salaaxudiin isugu toostay howsha masar uuna riday dowladdii cubaydiyiinta ee boqolaalka sano ka talinaysay dalkaas waxaa geeriyooday amiirkii caadilka ahaa ee nuuraddiin maxamuud zanki kaasoo uu salaaxudiin imaaro ahaan u hoostegayey geerida nuuraddiin kadib waxaa xilkii loo dhiibay wiil uu isagu dhalay oo koob iyo toban sanno jir ahaa arrinkaas oo sharci ahaan iyo curfi ahaanba aan ahayn wax la qaadan karo iyadoo weliba xilligaasi ay shaam tahay dhul furin ah oo lagula hardamayo saliibiyiinta dhacdadan iyo mid kale oo ahayd in amiirkii qalcadda banyaas ee suuriya uu oggolaaday inuu jisyo siiyo saliibiyiinta ayaa ka caraysiisay hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee salaaxuddiin al ayuubi sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu shaam ku soo celiyo halkii ay taagnayd ka hor geeridii nuuraddiin maxamuud ashahiid dhulka barwaaqa dhirto wada dhaalalaysa oo dhikilkuna soo baxo degu dhumuc yeeshay daydiyo dhitaada xoolihii iyo dhaashiisii subaga dhaydiyo dhitaada xoolihii iyo dhaashigii subaga ayaadoo dhankaad fiirisaba dheriguna buuxo dhusuqlayda gaaladu markay dhoogta naagulaysay dhabbihii rasuulkanana tidhi uma dhowaanaysid inaan dhaga halalaadina waydhanaan tahae inan dhiirifna oo dhidhina dhaxalgalweeyaane
ciidamo uu hogaaminayo salaaxuddiin oo ka soo dhaqaaqay masar ayaa soo gaaray dimashik halkaasoo ay si fudud kula wareegeen amiirkii xalab ee ina nuuraddiin ahaa oo qaadanaya talada liidata ee saraakiisha hareerihiisa fadhisa ayaa gurmad weydiistay saliibiyiintii daraabolis si ay uga difaacaan salaaxuddiin al ayuubi salaaxuddiin ayaa fariimo dhowr ah u diray amiirkii xalab iyo saraakiishiisa isaga oo ku qancinaya muhiimadda ay leedahay in imaarada loo dhiibo qof u qalma lana mideeyo caalamka islaamka boqorkii saliibiyiinta ee daraabolis ayaa fariimo goodis ah u soo diray salaaxuddiin al ayuubi fariimahaasoo uu ugu sheegayo inuu dibadda ka maro arrimaha xalab laakiin salaaxuddiin al ayuubi ayaa ugu jawaabay inaanu ahayn hogaamiye ka baqa saliibiyiinta inkastoo salaaxuddiin uu dagaallo dhowr ah la galay saliibiyiinta haddana wuxuu xoogga saaray istaraatiijiyaddii cimaaduddiin iyo nuuraddiin ee ahayd midnimo iyo jihaad sidaa darteed laba iyo toban sano ayuu dadaal ku bixiyey inuu mideeyo badi caalamka islaamka allah fadligii wuxuu salaaxuddiin al ayuubi ku guulaystay inuu mideeyo deegaanada mawsil shaam qaybo ka mida lubnaan qaybo ka mida turkiga alxijaaj yemen suudaan iyo masar midnimada ayaa wadata ififaalo wanaagsan oo ay qisadu noo soo bandhigi doonto hase ahaate ee ashaykh isxaaq ayaa isdul taagaya sideedaba qiimaha ay muslimiinta ugu fadhiso midnimada
guud ahaanba dadka muslimiintaa sida ilaahay qur-aanka nooga sheegay wactasimuu bixablillaahi jamiicana qaacido saldhig u ah isku duubnada sharafta ayaa ku jirta ciziga muslimiinta isku duubniday ku jirtaa ruuxu muuminka ah walaalkiisa uu wax ku yahay almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam jihaadka markii la joogo nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay ahlu khayrka muslimiinta yujaahiduuna fii sabiili llahi kaannahum bunyaanun marsuusun sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ammaanay suurat lfaatixa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda siiqada noogu soo dejiyey iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu culummada markay fasirayaan waxay leeyihiin siiqatuljamciga nacbudu nastaciinu ah haddii adigu keligaa dukanaysana iyadaa la akriyaa haddii jamc lagu dukanaayana iyadaa la akriyaahe maxaa laga wadaa markii culimmada xikmaddeeda waxay ku tilmaameen ruuxu muuminka ah sidiisba waa qeyb walaalkiis ka madah inuusan keligiis ahaynoo walaalkiis wax ku yahay isku duubniday tilmaamaysa aayadda saas daraaddeeda marka walaalayaal jihaadaan suurtagal ahayn waa maqsad weyne jihaadka danaha adduunyana haddii muslimiinta ayna isku duubmin beerahooda iyo maaragtay xoolahooda iyo dhulkooda hataa ma ilaasho karaan diintana jamacii jamaaca haddii la waayo nin keligiisa diintiis badbaadsan kara ma leh waajib awjab lwaajibaati wakhtiga hadda la joogo in laisku duubmo calaa kitaabillaahi wa sunnati nabiyihiina laskula duubma ayaa waajibka ugu waajibsan maanta ah waxa ka muhiimsan oo maanta lanaga rabo ama danteena aan ku gaarayn walaalayaal ma leh salaaxuddiin al ayuubi ayaa markii uu mideeyey dhul ballaaran oo ka tirsan caalamka islaamka wuxuu sii xoojiyey dagaaladii ka dhanka ahaa saliibiyiinta isaga oo ka faa'iidaystay khilaaf markaasi soo kala dhex galay imaaradihii saliibiyiinta ee baytulmaqdes iyo daraabulis ciidamo uu hogaaminayo salaaxuddiin al ayuubi oo ka kooban labaatan kun oo askari ayaa weeraray magaalada dabriya oo hoos tegaysay imaarada ay saliibiyiintu ka dhisteen baytulmaqdes halkaasina waxay guushu ku raacday muslimiinta saliibiyiintii ayaa si deg deg ah waxay go'aan ugu qaateen inay meel iska dhigaan khilaafka dhexdooda ah islamarkaana wajahaan ciidamada muslimiinta ee uu hogaaminayo salaaxuddiin al ayuubi salaaxuddiin oo ahaa khabiir caskari ayaa markan waxaa u soo bidhaamay arrin uu in badan isku diyaarinayay oo ah inuu saliibiyiinta shaam iyo falastiin ku sugan uu ku qaado mawjado weeraro ah laakiin saliibiyiinta qudhooda ayaaba markan weerar ah salaaxuddiinna waxaa looga fadhiyaa inuu doorto goobta munaasabka ah ee uu cadowga uga hortegayo sidii laga filayeyna wuxuu doortay goob biyo la'aan ah oo ay ku taallo oo keliya lagta dabriya taasina isaga iyo ciidankiisa ayaa dhabarka marsaday marka laga soo tago biyo la'aanta qabsatay ciidamada saliibiyiinta waxa uu salaaxuddiin amray in dab la qabadsiiyo dhirta qallalan si ay kulaylka kaliisha iyo haraadka ugu kordhiso ciidamada saliibiyiinta afar iyo labaatankii rabiicul aakhir ee sannadkii shan boqol siddeetan iyo saddexdii hijiriyada waxaa dhacay dagaalkii taariikhiga ahaa ee xidiin ee uu salaaxuddiin isku diyaarinayey sannado badan haddaba a-sheykh mahad warsame abuucabdiraxmaan ayaa si kooban uga hadlaya dagaalkaasi iyo natiijadiisa macrakadii xitiin waxayd macraka taariikhda islaamka baal dahaba ka gashay muslimiinta uu hogaaminayay salaaxudiin al ayuubi ay kaga guulaysteen dagaalka markay cadowga dhinac walba ka go'doomiyeen macrakadu waxay ahayd mid aad u kulul waxaa isdhex galay ciidankii islaamka iyo ciidankii gaalada waxaana isqabsaday takbiirta muslimiinta dagaalka markii uu muddo socday kadib ciidankii cadowga wuu jabay kuwo badanna way isdhiibeen waxaana halkaa muslimiintu ku xaqiijiyeen guul weyn taariikhuhuna waxay sheegeen in qofkii maalinkaas arka tirada maxaabiista laga qabtay gaalada inuu moodayey inaan cadowga waxba laga dilin haddana markuu arko meydadka cadowga wuxuu moodayey inaysan ciidnaba ka badbaadin gaaladii waxaa macrakadan lagu dilay in ka badan soddon kun oo saliibiyiin ah halka nolosha lagu qabtay soddon kun oo kale waxaana goobta dagaalka ka baxsaday saddex kun oo u watay hoggaamiyihii haystay saliibiyiinta daraabulis maxaabiistii macrakadii xidiin lagu qabtay waxaa ka mid ahaa giidii lozinyan oo ahaa boqorkii saliibiyiinta ee xoogga ku haysta baytulmaqdis wuxuuna ahaa gaalka ugu darajada sarreeya ee xilligaas ku sugnaa dhulka muslimiinta sidoo kale waxaa maxaabiista ka mid ahaa arnaad oo ahaa gaal in badan dhagray muslimiinta waxaana jirtay in salaaxuddiin uu horay ugu dhaartay inuu dili doono gaalkaas hadduu gacanta islaamka soo galo ugu dambayntii waxaa maxaabiistii cadowga la isugu geeyey teendhadii salaaxuddiin horteeda wuxuuna halkaas qoorta uga gooyey arnaad waxaa xusid mudan inuusan dilin ilaa uu bandhigay islaamka balse gaalku wuxuu doortay inuu kufrigiisa ku dhimanaayo dilkiisana wuxuu argagax ku beeray maxaabiistii kale ee gaalada ahayd
dagaalkii taariikhiga ahaa ee xiddiin waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee soo maray dunida waxaana xilligan lagu diraaseeyaa kuliyadaha waaweyn ee lagu barto culumta dagaalka
يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون إلى متى هذا السكون وإلي في صمت مخيف تنظرون قد عاث في أرض اليهود الغاصبون ودنسوا طهري وأنتم صامتون يا xalqadan waxaan ku soo ururinaynaa dhowr qodob istishhaadka madaxda wanaagsan mar walba gaaladu waa ay ku farxaan haddana ayaamo yar kadib dhegaha ayay faraha saartaan markay arkaan hogaamiye kaga sii daran kii shahiiday qisadanna waxayna tusaysaa in dilkii nuuraddiin kadib ay soo baxeen halyeeyo kal adag oo uu salaaxuddiin al ayuubi ka mid yahay wasiiradii ay madaxtinimadu madax martay ee joogay masar iyo shaam waxay ku sifaysnaayeen khiyaano iyo inay saliibiyiinta u yeertaan mar walba hadda soomaaliya waxaan indhaheenna ku aragnaa dad madax ah oo itoobiya la soo gelaya heshiisyo amni oo la mid ah kuwaasi dhegaystow maxaa farqi ah oo u dhexeeya heshiisyada amni ee ay dowladda federaalku la gasho itoobiya iyo kenya iyo heshiisyadii ay saliibiyiinta la saxiixdeen wasiiradii shaam iyo masar dadka halganka diiniga ah wada mar walbaahi waxaa loo maleegaa sharqoollo kala duwan kamana badbaadaan haddaanay la socon waxa ka dhacaya hareerahooda iyo caalamka salaaxuddiin iyo raggiisii waxay ka tallaabsadeen qodxo badan oo waddooyinka loogu daadiyey dagaalkii xiddiin ee uu salaaxuddiin ku jebiyey saliibiyiinta waxaa ku jira cibar badan maadaama uu yahay dagaalkii ugu dambeeyey ee ay ku jabeen saliibiyiinta si gaar ah qisada xuruubtaasi oo faahfaahsan waxaa loogu laaban karayaa taxanaha aan horay uga diyaarinay ee alxuruub asaliibiya
آه فلسطين لن نرضى بذلتنا كيف الحياة وعيش الذل يغشانا آه فلسطين والأحزان تغمرنا فالصخر من شدة الأحزان قد dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka taariikhda falastiin tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا آه فلسطين لو أن الغمام له عينان لن هلا دمع السحب ينعانا يا أمتي ليس إلا الله يرعانا لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا